subax wanaagsan dhegaystayaal warkaasina wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington aan ku horeyno ingiriiska booliska ingiriiska ayaa xaqiijiyey dhimashada lix ruux iyo dhaawaca dad ka badan labaatan qof kadib markii xalay baabuur la jiirsiiyey dad ku sugnaa buundada london bridge ee bartamaha magaalada london oo ka mid ah meelaha ugu mashquulka badan magaalada london ee caasimada britain sidoo kale isla waddo aanan sidaas uga fogeyn buundada london bridge ayaa rag toorey ku hubaysanay ay ku dhaawaceen dhowr qof booliska magaalada london ayaa xiray dhammaan waddooyinka soo gala halka ay weerarada ka dhaceen ra-iisul wasaaraha britain theresa may oo la hadashay warbaahinta ayaa sheegtay in weerarkan ay u tixgelinayaan mid argagixiso haddaba sahre cabdi axmed ayaa goor sii horreysay oo xalay saqdii dhexe ah khadka telefoonka london kula xidhiirtay faarax cali cilmi oo ka mid ah soomaalida ku dhaqan dalkaasi waxaana uu uga waramay sida ay wax u dhaceen wallahi sahray xaaladda london runtii aad bay u kacsan tahay london waxaad moodaa inay gashay waxa loo yaqaano state of emergency saddex meelood goobood oo si dhow dhowa kala fogeyn oo ku yaala koonfurta london ayay shaqaaqadan ka dhacday waxaana loo haystaa oo dhowaan mar ay ka hadashay ra-iisul wasaaraha ingiriiska theresa may ka hadlaysa ee tiri arrinka waxaanu aanu u qaadanay inuu yahay arrin dhinaca argagixisada qaybta koowaad waxay ka bilaabantay meel la yidhaahdo london bridge oo ah bridgeada ugu waaweyn ama ugu saxmadda badan ee caanka ka ah london ay ku tahay halkaasoo la yidhi gaari cad oo fan ah ayaa dadkii marayey marshabiyeediga marayay ama basemank hadda qofkasu yaqaanee dadkii marayay ay gaarigii jiirsiiyeen sida hadda la sheegayo inta lagu soo qorayo newska lagu sheegayo waxaa la leeyahay ilaa lix shan qof in gaaraysa ayay dadkaasi gaariga ku dhufteen fatalityga ama dhimashadu iyana waxaa sida lagu warbixiyey ama ingiriiska ku warbixiyey booliiska ku warbixiyey waxay leeyihiin hal qof ayaa soo far la sheegay inuu ku dhintay arrinka ku dhintay marka xaaladda london runtii jawiga magaaladu aada uu kacsan yahay baabuurtii booliiska dabdamiskii wixii emergency-ga ahaa oo dhan ayaa cararaya london maanta waa sabti waa habeen sabtiga weeyaan waa dadkuna waxay usoo baxaan de waa marka keliya relax ay usoo baxaan shaqada ka nastaan runtii marka meelahan ay arrimahani ka dhaceenna waa meelo aada iyo aada mashquul u ah runtii dadku dadku isugu yimaado ama baaraf iyo restaurant ku yaalaan bal marka ra-iisul wasaaruhu way hadashay theresa may waxa ugu muhiimsan ay ka hadashay ka sokow in falkan uu yahay fal argagixiso sida muhiimadiisa loo maleynayo ee tahay haddana dad la qaqabtay iyo waxaasi ma ka hadashay oo ma la sheegay cidda loo maleynaya inay ku lug leeyihiin arrintan ilaa hadda saaad ka warqabtid boliisku wuxuu bixiyaa advice badan buu bixiyaa ama dadku talooyin badan buu bixiyaa marka arrimahan oo kale ay dhacaan ma ay sheegin ama ma ay caddayn ilaa hadda cid loo xidhay ama cid ayagu dadkii falkan ka dambeeyeen ama dhaawaceen ama dileen ama qabteen weli ma ay soo saarin laakiin saad sheegtay falkan waxaa ra-iisul wasiiru wuxuu yidhi waa argagixiso ayaanu haysanaa inay tahay iyadaanuna baaritaankeeda gelaynaa falkan wuxuu yimid wax yar un toddobaadyo kadib falkii ka dhacay manchester meel ku taalo oo ay dad isugu yimaadeen oo muusig lagu tumayay xilli habeena bal waxaad marka iga warantaa dareenka dadka ay qabaan oo durbaba looga falceliyey iyo booliiska sida ay u feejignaayeen maxay ahayd maxaa lagu tilmaami karaa wallahi waad waad dareemi kartaa caawadan isla sabtidan aynu ku jirno halkii aada sheegtay conceptka ka jiray miisiga ka jiray lagu qabanayay dadka badan weliba carruurta dhalinyarada dumarka gabdhaha u badan ay wax kuaa ku dhinteen in labaatan ka badani gabadhii concertka fanaanad maraykan ah oo concertka sameyneysay ayaa caawa iyo fanaaniin kale ka qaban qaabinayay in xus loogu sameeyo oo maxaan ku rahdaay oo arrinkaasaaba dee jiray laftigeedi welina waad dareemaysaa dareenka shucuurta dadku inaanay weli kasoo kaban dacdada xumayd ee dadka dhalinyarada ee waxba aan qabsan udhoodid ee ku waayeen arrinkan caawa lana ka dhacayna runtii dee waa xasilool daridii iyo dadkii oo dee shucuurtoodii runtii argagaxso arga cabsi badan runtii ay gelisay dadku haddaad aragtid meelaha social networka weliba meelaha ay ka dhacday dhacdadan caawa ay ka dhacday in dadku ay dadka kale leeyihiin haddii aad meeshan ku xaliman tihiin guryaanu idin haynaa meelaanu ama guriga inoogu timaadaan shaah ka cabtaan marka dareenka dadku runtii aada buu ukacsan yahay waana runtii nasiib daro london waa magaalo aada u ballaaran oo magaalo dad isku dhaafi ay degan yihiin oo joogaan adduunka waxaan u malanayaa malaa luqadaha adduunka laga hadlo xoogaa unbaa ka maqan marka waa runtii waa waa aada bay nasiib daro u tahay dadkuna aada bay runtii dareenkoodii uga xun yihiin dhacdooyinkan iyadoo tii horeba aan muddo aanay kasoo wareegin tana ay ka dhacdo caawa london kaasina waxa uu ahaa faarax cali cilmi oo ka mid ah soomaalida degan magaalada london waxaana uu qadka telefoonka uu ugu warramayey waryaheena sahra cabdi axmed dhegeystayaal wixii kasoo kordha weeraradaasi xalay ka dhacay magaalada london waxaad ku maqli doontaan idaacadeheena soo socda ama inta aan ku guda jirnaba idaacaddeenan saaka iyo caalamka